bismi illaahi raxmaan raxiim shirkani wuxuu ahaa shir muhiimin oo ahaa muddo aan sugaynay oo aan kula kulmaynay wasaaradda dhiggeena ah ee waddankan kenya sababtoo ah madaxweynaha waddanka kenya iyo madaxweynaha soomaaliya ayaa mar hore waxay ku heshiiyeen in si toos ah duulimaadka loo furo kenya iyo soomaaliya duulimaadyadii waa la furay isla markii waa la implement gareeyey marka dowladda kenya ayaa waxay rabeen midda ugu horreysa in ay xaqiijiyaan in waxyaabihiina looga baahnaa soomaaliya looga baahnaa ee dhinaca security-ga iyo improvementigii inaan samaynay marka dowladda kenya wafdi ayay noo soo dirsatay dhinaca security-ga khubaro ah wafdigii way noo yimaadeen waan soo dhoweynay way arkeen wafdigana waxay xaqiijiyeen in security-ga airportiga muqdisho uu aad u sarreeyo waxayna noo ballanqaadeen in duulimaadyada tooska ah hore u sii socon doono waxaan nasiib u yeelanay inaan booqanno arday konton arday ah oo kenya u joogo in lagu tababaro waxyaabaha sida loo maamulo hawada oo loogu talagalay marka hawada soomaaliya lasoo wareejiyo in ay waddankoodii hooye ka shaqeeyaan qaar ardayda ka mid ahna loo kala qaybiyey garoommada kala duwan ee waddankan kenya si ay u qaataan experience oo ay kaga soo shaqeeyaan shaqo ayaa loo diray oo soo dhammaynaya hadduu ilaahay ka raali noqdo aan ka helno waxbarasho waxyaabaha kale aan kala heshiinay wasaaradda waxaa ka mid ahaa in ay bilaabaan duulimaad toos ah oo diyaaradda kenya airways ay ku tagto soomaaliya diyaaraddaasi waxay leedahay waxyar way ka madax bannaan tahay dowladda inkastoo dowladda sheer weyn ay ku leedahay haddana ay regulate garayso marka dhinaca safety-ga oo concern badan ay ka qabtay maadaama hadda ay ku qanceen in soomaaliya ay tegi karto diyaaradda oo wax cilad weyn ah aynan jirin dhinaca dowladda fasaxi waa laga siiyey waxaa ka dhiman dhinaca qaybaha kale ee shirkadaha ah ee ku leh board of directorska inay siiyaan go-aheedkii arrintaasna waxaan rajaynaynaa siday noo ballanqaadeen bisha augost dhexdeeda inay go-aan rasmi ah ka gaari doonaan laakiin fasaxyadii ugu waaweynaa waxyaabihii ku xirneed in ay diyaaraddani toos u tagto soomaaliya waa la fasaxay somaali airline waxay ka mid tahay waxyaabihii burburay adiga ayaana wasiirkii gaadiidka iyo weliba ahwadii iyo sidii loo ilaalin lahaa iyo waxaasoo dhan qaabilsan marka rajadiinna ku saabsan in shirkaddii dib loo soo celiyo iyo awood ma u leedihiin inaad markaad soo celinaysaan dadkii duuliyaashii iyo injineeradii iyo inaad heli kartaan somaali airline soo celinteeda waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn inoogu horeeya ahmiyadda ugu weynaan siinayno maadaama hadda hawadii soo wareejintii hawada ay meel fiican inoo marayso focuska hadda wuxuu noo saaran yahay somaali airlines sida aad la socoto adduunku wuu isbedelay somaali airlines waagii ay shaqayn jirtay xilligii dowladdii hore ee dhisnayd oo kale ma aha adduunku wuu isbedelay airline industriga aad buu isu bedelay marka waxaan rabnaa inaan soo celino somaali airlines adduunka maanta jira la shaqaysa ayaan rajaynaynaa inaan soo celinno waxyaabaha ugu horreeyay ee aan qabanay wasaaradda ayay ka mid ahayd inaan stadi ku sameynay proposals badanna waan sameynay stadi fiican waan sameynay habka ugu habboon ee lagu soo celin karo somaali airlines haddana meel fiican ayay noo maraysaa ama dhinac wada hadallaha ahaato shirkado ganacsi iyo dowlado iyo dhinac kastaba ha ahaato waxaan rajaynaynaa insha allah tacaala in aan somaali airlines soo celino iyadoo ah shirkad shaqayn karta oo markii la aasaaso ay shaqada gasho noqoto shirkad hore u socon karta inuu ilaahay ka dhigo ayaan rajaynaynaa way jiraan dad badan oo soomaali pilots ah dadkii hore ka dambeeyo oo dhinacii somaali airlines ka shaqaynayay dad cusub oo dibadaha kusoo tababartay oo dhallinyaro ah way jiraan innaga nafteena waxyaabaha hadda tababarada aan weydiisanayn ama aan dadka u dirayno waxaa ka mid ah bailotyo soomaaliyana intaa aan jirnay dowladdani ay jirtay waxaa jiray dhowr dowladood oon ka codsanay inay bailotyo noo soo tababaraan hadda rajo fiicanna aan ka leyn hadduu ilaahay ka raali noqdo laakiin inta ugu horreysa bilowga waan haysanaa bailotyo soomaaliyaedoo nagu filan waa haysan